أيها الإخوة والأخوات waxaa farxaadu ah walaalihiin manhaj online sida idiinsoo gudbiyaan
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين fadlan kusoo dhowaada fadhigii lixaad إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة قلبتا ووحويا مالين ثلاثاء أما يوم الثلاثاء مساء يوم الثلاثاء آن سيداد يلباتنكي بشي سيداداد أما شعبان كن أفر بقلي كوي أفرتنكي هجرية waxa aynu kelmad ciwaankeeda aynu u bixinay deganaanshaha qoyska iyo hadyigii nebiga calayhi salaatu wasalaam kelmaddaas ayaynu wada wadaagi doonnaa oo aynu ku eegi doonno qoyska muslimka ah iyo sida ay shareecada islaamku u siisay ihtimaamka aadka u faraha badan leh innaga oo ka dhimbiil qaadan doona nebigeenna calayhi salaatu wasalaam hadyigiisii iyo sunnadiisii sala allahu calayhi wasalam tilmaami doona wax ka mid a ama wixii aynu ka gaadhno ee qoyskii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo bal hadda siduu ahaa waxaanaynu xoogga saari doonaa hal qodob ayaynu xoogga saari doonaayoo ah tacaamulka iyo dhaqanka iyo wada dhaqankii ka dhexeeyey ama ka dhexeeya labada qof ee isqaba innagoo namuudaj iyo mithaal usoo qaadanayna nebigeenna calayhi salaatu wasalaam si aynu ugu dayanno ilaahay jalla wacalaa wuxuu yihi laqad kaana lakum fii rasuuliillaahi uswatun xasana waxay idinku sugnaaday nebiga sala allahu calayhi wasalam ku dayasho wanaagsan baa idinku sugnaatay isaga ku dayda hadyigiisa iyo dhaqankiisa in la raaco nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay waayna faray shareecadana nusuus badan oo axaadiis iyo aayaad qur-aanaba leh ayaa ku soo arooray sida ay qofka muslimka ah looga rabo inuu hadyigii nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo dhaqankiisii uu u qaato marka ay cibaa waxa dhinaca cibaadada oo uu u tukado siduu nebigu u tukan jiray u soomo siduu nebigu sala allahu calayhi wasalama u soomi jiray u xajiyo siduu nebigu sala allahu calayhi wasalama u xajin jiray u jihaado siduu nebigu sala allahu calayhi wasalama u jihaadi jiray guurka iyo mucaamalaadka iyo iibkana uu u waafajiyo hadyigiisii iyo sunnadiisii sida intaasiba ay qofka muslimkaa waajib ugu tahay sida ay qofka muslimkaa waajib ugu tahay inuu caqiidadiisa kaga daydo nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo diintii allah uu ku soo dejiyey uu ka dhimbiil qaato suluugga iyo dhaqanka iyo akhlaaqda siday waajib ugu tahay inuu waxweeye kaga daydo nebiga calayhi salaatu wasalaam sidaas oo kale ayay qofka muslimkaa looga rabaa inuu nebiga sala allahu calayhi wasalama ku daydo tacaamulka iyo la dhaqanka uu khalqiga la dhaqmayo haddaynu hadalka si kale u dhigno sida sida tacaamulka aada la dhaqmayso allah jalla wacalaa aada lagama maarmaan ay u tahay inaad ugu sargoyso sunnadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayay waajibku ugu tahay tacaamulka aada khalqiga la tacaamulaysana inaad ku sargoyso oo aad ku qiyaasto oo aad kaga dayato oo aad ku raacdo nebiga calayhi salaatu wasalaam khalqiga aad la dhaqmaysaana waa anwaac khalqigaasi waxaa ka mid a qaar gaalo ah waxaa ka mid a kuwa muslimiin ah waxaa ka mid a qaar qaraabo ah waxaa ka mid a qaar aan qaraabo ahayne abcadiina ama dad fog ah waxaa ka mid ah khalqigaasi kuwa aa nasab wadaagtaan iyo kuwa aa xidid wadaagtaan waxaynu ku eegaynaa kelmaddeennan galabta rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam iyo bal gurigiisu deganaanshii ka jiray iyo sida rasuulku sala allahu calayh wasalam uula dhaqmi jiray dumarkiisa mawduuca noocan ah waa mawduuc in badan culimmadu ay ka hadleen qaabo kala duwanna loo tilmaamay ama looga hadlay waa mawduuca aad in badan laga yaabo in dad badan ay muxaadaraad ay ka dhegaysteen oo usarka iyo qoysaska iyo waxyaabaha ku saabsana mowduucaasi waa mowduuc aada u guda ballaadhan waxyaabaha runtii kalifay inaynu kelmaddan wakhtigan aynu dooranno waxaa ka mid ah dad badan oo muslimiinta ka mid ah waxaa lagu aafeeyey dhaqanka inay ku daydaan dadyowga aan muslimiinta ahayn inay dhaqankooda ku daydaan oo ay u maleeyaan inuu dhaqankoodu waxa weeyaan dhaqan wanaagsan uu yahay ay ku dagmaan ama ha keenta taasi musalsalaad iyo filimaan badankoodu been abuura oo la matelo ama ha keento dadka qaar oo imbihaar uu ku dhacay inay aada ula ashqaraareen dhaqanka dadyowga alla ka kufriyey noocay doonaan ba aadaani dadyowgaasi waxaa runtii khaflad weyne ay kaga dhacday inay aada u dhugma dhugma inay khaflad weyne waxay kaga dhacday inay u aqoon yeeshaan nabigeenna caleyhi salaatu wasalaam iyo hadyigiisii iyo dhaqankiisii ku saabsanaa usarka iyo qoysaska oo marka aad barbar dhigto dhaqan kasta oo maanta gaala ay haysato aan waxa weeyaan la barbar dhigi karaynin kana fadli badan shakilaan waxaa runtii mawduucan asbaabta ikhtiyaarkiisa ama aynu u dooranay ka mid ahaa maanta sida aynu wada ogsoonnay ka wada dheragsannahay in badan adduunka maaragtay meel dhammaantii waxaa maanta maaragtay faafay ama galay xanuunka aynu maqalnay ee laga wada dheragsan yahay ee waxa weeyaan coronavirus ama covid nineteen dadka badankoodii waxay ku marayaan marxalad ah inay guryaha ku jiraan amar waxaa lagu siiyey dadkii inay guryaha ku jiraan waxaa in badan guryaha markaa maanta jooga ama seba isugu yimi dadyowgii lamaanaye isqabay oo in badan oo ka mid ihi aanay wakhti intaa leeg ama aanay ku kulmin guryaha oo lagu kala mashquulsanaa shaqooyin iyo adduunyaha howlaheeda kala duduwan hase yeeshee maanta in badani ama dadka badankoodii waxa ay ku sugan yihiin lamaanihii guryaha ayay ku sugan yihiin waxaa laga yaabaa qofku marka uu gurigii joogo khaasatan ragga ahi guriga marka uu joogo in wakhtigii wakhtigii uu joogi jiray wakhti ka badan in waxyaabo badani u muuqdaan oo markii hore ka qarsoona oo waxa weeyaan dee uu intuu dibadda ku maqnaa guriga laga qaban jiray ama intuu dabadda ku maqnaa guriga waxa weeyaan xaalkiisa iyo waayihiisa wax badan oo ahaa oo ay ka dabooli jirtay oo ka qarin jirtay kaga fillaan jirtay xaaskiisu iyo cidda guriga joogtaa howlo badan oo carruurtii iyo waayahooda leh iyo gurigii iyo waayihiisa leh inuu wax weeyaan dee hadda uu ku soo baxsado dabadeedna dee waxaa laga yaabaa carruurtii uu arki jiray ama u iman jiray iyagoo hurda ama iyagoo sii seexanaya ama iyagoo daalanba dee inuu maalin oo dhan iyagoo ciyaaraya uu arko dabadeedna uu ka seexan kari waayo dabadeedna mudaayaqo badani iyo in badan oo dadka ka mid ay cidhiidhi masalada ka tirsato waxaa runtii la sheegayay akhbaarta ama maaragtay waxyaabaha dadku ay warinayeen ka mid ah dee in dadka qaarkood ay gacanba isu qaadeen oo lamaani yahay dadka qaarkood inay nabarra isgaadhsiiyeen dadka qaarkood xaalaadka qaarkood oo waddamada qaarkood waxaaba la sheegaya in qaarkood kow dee ay kaga siiyaan xaasiskoodii taana waxaa runtii keenaysa faraaqa iyo iyo guriga isumaatinka la ysugu yimi iyo istafaahum la-aanta waxaan markaa jeclaystay bal inaan kelmaddan aan ku waaniyo dadyaga muslimiinta rag iyo dumarba walaalayaal ilaahay bani aadamka markuu abuuray waxa uu ka abuuray min dakarin wa untha marka laga reebo aabbahood aadam iyo afraad kale oo dee nusuusta ay tilmaantay inaan iyaga dakar iyo untha aan laga abuurin dhammaan bani aadamka inta kale waxaa laga abuuray min dakarin wa unthaa guurku ama qofku inuu qoys yagleelo waa mas-uuliyad waa mas-uuliyad marka xaqa ragga marka ragga rag ahaan loo eego waa mas-uuliyad dumar ahaan marka loo eegana waa mas-uuliyad rasuulkeenu caleyhi salaatu wasalaam waxaa ka ansaxday inuu yidhi kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati qof kastaoo idinka idinka mid ihi waa mid wax loo diray oo mas-uuliyad la saaray mas-uuliyadda la saarayna waa la weydiinaya buu nebigu calayhi isalaatu wasalaam rasuulku wuxuu sheegay ninka raggaahi inuu ka mas-uul yahay ahlu beytkiisa iyo qoyskiisa mas-uulu ka yahay ilaahayna weydiinayo marka qiyaamaha ilaahay la ishortaago ilaahayna u weydiinayo kadalika nebigu wuxuu sheegay oo xadiiskaa ku sheegay waalmar'atu raaciyatun fii beyti zawjiha wa mas-uulatun canha yowma alqiyaama mas-uulatun canhu yowma alqiyaama gabadhuna waa mid iyaduna kadaalika mas-uulka ah guriga ninkeeda lana weydiinayo markay ilaahay is hortaagto sida qofka muslimkaa looga xisaabinayo salaada iyo soonka iyo cibaadaadka ilaahay ayaa looga xisaabinayaa mas-uuliyaddii alla uu saaray miyuu ka soo baxay mise kamu soo bixin ee uu isagoo caqli qaba oo fayow oo miyirkiis iyo maankiisu dhan yahay uu qa mas-uuliyaddii uu qaaday ee marag iyo markhaatiga lahayd ee lagu wareejiyey allah jalla wacalaa waxa uu weydiinayaa marka uu hortiisa istaago walaalayaal kadalika saas oo kale ayaa gabadhana loo weydiinaya marka qofka muslimkaa ee wax weeyaan ilaahay uu nicam nicamkiisa ilaahay waa badan yine ilaahay nicmada qoyska uu siiyey waxa weeye waa inuu mas'aladaasi aad iyo aada ugu dhugmo yeesho mas-uuliyaddana u diyaargaroobo jawaabna hadda usii diyaarsado wixii uu kaga jawaabi lahaana uu ku talagalo walaalayaal marka aynu dib u jalleecno amase dib u mili- milicsano taariikhdii rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam iyo qoyskiisa ama qoysaskiisa iyo siduu ula dhaqmi jiray ee wanaagsanayd iyo deganaanshihii nebiga calayhi salaatu wasalaam gurigiisa ka jiray ama guryihiisa ka jiray qofka muslimkaahi marka uu akhriyo taariikhda noocaas ah waxa uu arkayaa wax cajab ah ama yaab qaba waxa uu arkayaa runtii nolol nolol qoys oo runtii aad iyo aad u qurux badan oo aan qiwaamka iyo waxa ay ku taagan tahay aanu ahayn xoolo iyo hanti aanu ahayn ee qiwaamka iyo waxa ay ku taagan tahay ee udubdhaxaadka u ahay uu yahay diin iyo alla kacabsi iyo akhlaaq wanaag iyo dhaqan suuban iyada oo laga yaabo inaanay adduunyo wax badan aanay ka haynin oo rasuulkeenna sala allahu caleyh wasalam waa arki doonaa qoysaskiisa balaxwaasha ay soo mareen ama waxa weeyaan sida ay ahaayeen mararka qaarkood adduunyo siday ka ahaayeen waa arki doonaa walaalayaal taasi waxay tilmaamaysaa inaanay lafdhabar u ahayn qoysku inuu hagaago qoysku inuu qurux badnaado qoysku inuu deganaansho ku noolaado inaanay lafdhabar u ahayn in hanti iyo xoolo la hayo ee ay dhici karto taariikhdana ka dhacday lamaane aan adduunyo badan haysan oo waxa weeyaan hantida adduunyo ama haynteeda uskaga adduunyo in badan oo ka mida ka faramaran laakiin gurigooda iyo raaskooda deganaanshaha iyo wanaagga iyo badhaadhaha iyo naxariista iyo farxadda ka muuqda marka aad aragto aad aad iyo aad u amakaagayso oo laga yaabo inaanay ka muuqinin in badan oo dadku in badan oo dadku ay hiigsanayaan qoysaskooda inaanay ka muuqanin aanay ka muuqanin qaar wasiiraa qoysaskooda aanay ka muuqan kuwa madaxweyneyaala qaysas qoysaskooda aanay ka muuqan qaar milyandheera qoysaskooda aanay ka muuqan farxadda iyo deganaanshaha iyo reereyntaas waxaan tilmaami lahaa dib muxaadarada aakhirkeedana aan ku tilmaami doono deganaanshaha laba- labada lamaane dhexdooda ka dhexeeya iyo wi-aamka iyo isku duubnaanta iyo isu turidda iyo isu naxariisashada waxa uu midhihiisu ka muuqdaan gurigooda waxay ka muuqdaan awlaadooda iyo tafiirtooda waxay ka muuqdaan muuqooda iyo iyo iyo dushooda ayay ka muuqataa halka ay ka muuqato qofka guriga dhibaata ka haysato ee guriga ku uu ku gubtay ama guriga maaragtay guriga uu maaragtay qoyskiisu hoosta ka ololayo halka ay ka muuqato dhibka iyo rafaadka wejigiisa iyo iyo guudkiisa iyo muuqiisa iyo araggiisa iyo awlaaddiisa iyo ehelkiisaba ay ka muuqanayso walaalayaal cid haddii cid haddii cid lagu daydo cid lagu daydo waxaa ugu fadli badan nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waxaan hadalkaa u leeyahay muslimiintu waa ogyihiin in badan oo muslimiinta ka mid a qoysaska iyo dhiqidoodu inxiraafka iyo xumaanta ka gashay waxay ka yimaadeen waxa ay qoysaskoodii is yidhaaheen waxa u dhaqdaan sida sida waxa weeyaan dadyooga gaalada ayay qudwo ka dhigteen dhaqan dhaqamadooda qaarkood ama ay moodeen inay dhaqan wanaagsan leeyihiin dabadeedna waxa ay ka tegeen inay dhaqankii nebiga ka ra- raad guraan waxayna waxa weeyaan ku beddesheen inay dhaqan iyo ku dayasho ay gaalo ku daydaan waana miduu nebigu ka sii digay sala allahu calayh wasalam rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi laa taquumu asaacatu xataa yaku xataa xataa ta'khuduu biakhdi alquruuni qablakum saacaddu dhici mayso ilaa iyo ummadaydu ay quruuntii ka horreeyey ku dayato markaasaa nebiga sala allahu calayh wasalam waxaa la yidhi ma faris iyo ruum baad u jeedaa kasuu nebigu uhi waman innaasu ilaa ulaa'ik oo yaan u jeeda haddaanan kuwa u jeedin rasuulku wuxuu sheegay sala allahu caleyh wasalam in gaalo lagu dayan doono xataa haddii qaarkood ay godmaasa cagalay galaan in laga dabageli doono sida loogu dayanayo ee iyaga loo raacraacayo bal maanta mujtamacii muslimkaa u fiirso bal dharyarteennii hable iyo ragba u fiirso bal cidda ay ku daydaan ay ku jaangoystaan hadda u fiirso bal markay dhaqan iyo iyo iyo iyo ku dayasho ay noqoto waa adiga arkaya cidda ay ku sargoosteen ay ku dayanayaan in badan waxa ay ku dayanayaan dad gaalo ah lebiskiibay kaga daydeen oo qaab socodkiibay kaga daydeen oo waxay kaga daydeen dhaqankiibay kaga daydeen oo waxa ay u maleeyeen in waxa inay hayaan wax wanaagsan ilaahayna jalla wacalaa waxa uu sheegay gaalo dee waxa weeyaan inay xoolaa ka liitaan ilahi wuxuu uhi in hum ilaa kal ancaami bal hum adallu sabiila walaalayaal rasuulkeenu sala allahu caleyh wasalam gurigiisa ama guryihiisa qoyskiisa rasuulku sala allahu caleyh wasalam wuxuu ahaa mid ku dhisan saddexda shay ee aan sheegi doono wuxuu ahaa mid ku dhisan rifqi iyo dhibirsanaan raxmad iyo isu tudhid waa labo sabir iyo isu dulqaada saddexdaas ayuu ku dhisnaa rakiiso qoyska nebigu calayhi salaatu wasalaam nebigeenu sala allahu caleyh wasalam hadigiisa haddaynu isnidhaahno usradiisa iyo qoyskiisa siduu la dhaqmi jiray ka warrama waa warki waa yacni muxaadara inaguma filaanayso laakiin waxaan rabaa in qodobka aan doortay ee ah tacaamulka iyo dhaqanka ka dhexeeya labada qof ee isqaba iyo bal hadyigii nebigu calayhi salaatu wasalaam siduu ahaa inaan wax ka tilmaamo rasuulkeenu sala allahu caleyh wasalam waxaa hadigiisa iyo dhaqankiisu uu ahaa dhaqanka ugu wanaagsan waayo caaisha radi allahu tacala canha markii la weydiiyey ee lagu yihi rasuulka sala allahu caleyh wasalam hadyigiisii ka waran dhaqankiisii ka waran waxay tihi iyo akhlaaqdiisii nebigu kaana khuluquhu lqur-aan bay tiri akhlaaqdiisu nebi maxamed sala allahu caleyh wasalam waxay ahayd qur-aanka qur-aankuu ku dhaqmi jiray qur-aanka ayuu akhlaaq akhlaaqdiisu akhlaaqda qur-aanka ilaahay uu ku faray bay ahayd ilaahay jala wacalaa waxa uu qur-aanka ku sheegay in dadyaga isqaba ilaahay dhexdooda aayaadkiisa iyo aayaadkiisa waaweyn ee ilaahay lagu garto ay ka mid tahay inuu ilaahay dhexdooda yeelay wa jacala baynakum mawaddatan wa raxma ilaahay waxuu yidhi ilaahay waxaa ka mid ah aayaadkiisa alla lagu garto inuu ilaahay jala wacalaa nafihiinna idinka abuuray aswaajan litaskunuu ilayha inuu ilaahay nafihiinna idinka abuuray dumar dumarkaasi si aa ugu degtaan oo qofka bini aadankahi wuxuu u baahan yahay ma'wo iyo hoy meeluu u hoydo wuxuu u baahan yahay meeluu dhaxanta ka galo wuxuu u baahan yahay meeluu roobka iyo milicda cadceedda uu ka galo wuxuu u baahan yahay cid uu ka weheshado kelinimada ayuu u baahan yahay baahida noocaasihi waa mid qoole qofka bini aadanka ah ku abuuran oo alla ku abuuray waxaa kaluu ilaahay ku abuuray qofkii bini aadanka ahaa rag iyo dumarba baahi labadaa qof ee qoysku uu ka unkomayaa ay isu baahan yihiin oo midkiin mid midna aanu midka kale ka maarmi karin ayaa ilaahay jalla wacalaa iyadana ku abuuray ilaahay waxa uu ku abuuray khariise iyo shahwad aanu qofkaasi gudan karin isagoo kelidiya bal aanay u gudi karin qofka rag iyo dumarba kuu doonaba ahaadee khariisadiisa uma gudi karo qof waxa weeyaan aan gayaankii ahayn uma gudi karo qof gayaankiiya mooyaane qof kale uma gudi karo oo ilaahay waxa uu ku bini aadanka loo tilmaamayaa inaanay kala maarmin rag iyo dumar markaas saasaanay u kala maarmin qofka bini aadanka wuxuu u baahan yahay ciduu weheshado insaanka culimadu qaar culimmadu waxay idhaahdeen min al unsi baa laga keenay oo de waa kii cid weheshanayay aqwaal kale waa jirtaa inuu qofku cid weheshadaa waa waa waa abuur alla uu abuuray kelidii ma noolaan karo sidaa awgeed mana un mana jiri karo jinsiga bani aadam guur iyo qoysas inaan la samayn la-aanteed waa sunna kawniya sharciya ilaahay jalla wacalaa uu saa u garta bini aadamkuna sida aynu u tarmo ilaahay uu garta ilaahay markaa waxa uu tilmaamay labadii qof ee isqabay in ilaahay dhexdooda uu dhigay mawaddatan wa raxma kalgacayl iyo isu turid iyo isu tirid haddii aynu dib u milicsano ama u eegno ama amfilo ka soo qaadanno nabigeenna calayhi salaatu wasalaam hadyigiisii rasuulkeennu sala allahu calayh wasalam waxa uu ahaa mid jecel dumarkiisa oo markii la weydiiyey nebi maxamed sala allahu calayh wasalam isagoo afdalu lkhalqi ah khalqiga ilaahay ugu fadliga badan ugu fadli badan markii rasuulka sala allahu caleyh wasalam la weydiiyey yaa dadka ugu jeceshahay nebigeenu sala allahu caleyh wasalam waxa uu tilmaamay caaishaan ugu jeclay markaasi saxaabadiisa radia allahu tacaala canhum waxa ay weydiiyeen "Ca- rag yaad ugu jeceshahay dumar maanu ku weydiin nabi maxameda sala allahu caleyh wasalam markaasuu rasuulku sala allahu caleyh wasalam wuxuu yidhi aabaheed ayaan ugu jeclay abi bakar radia allahu tacaala canhu n rasuulka sala allahu caleyh wasalam walaalayaal hadyigiisii waxaa ka mid ahaa in uu ehelkiisa kula dhaqmi jiray wanaag ilaahay baa qur-aanka ku tilmaamay ilaahay waxa uu yidhi wacaashiruuhunna bilmacruuf wacaashiruuhunna bilmacruuf ilahay wuxuu yidhi dumarkii waxaa kula dhaqantaan macruuf kula dhaqma buu ilahay yidhi waa kuwa xaafid ibnu kathiir iyo caalimka la idhaha baqawi iyo culimo kale culimo kaleba markii waxa weeye ay soo koobayeen ama soo khulaasaynayeen wacaashiruhunna bilmacruuf waxa ay ku tusinayso waxay yidhaahdeen waa inaad hadalka wanaajiso ficil wanaagsanna ehelkaaga kula dhaqanto dhibtaadana ka haysato khayrkaaguna uu gaadho khayrkaaguna uu gaadho xaqiiqatan waa shay aada iyo aada u weyn hadalkaasi fasiraadiisu waa tiibu lkalaam hadalkii ood wanaajiso iyo ficilkaagii ood qurxiso iyo dhibkaaga ood haysato iyo xumaantaada oo aada ehelkaaga kaga filaato wacaashiruuna bilmacruuf isagoo ka duulaya nebigeenu calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ahaa hadyigiisa sala allahu calayh wasalam mucaamalada uu la dhaqmayo ehelkiisa waxaa ka mid ahaa in uu ammaano ehelkiisa markay wanaag sameeyaan inuu ammaano oo ammaanta wanaag markay sameeyaan ay wanaag la yimaadaan ay ixsaan isaga u sameeyaan ee wax fiican uu ka arko inuu ammaano nebigu calayhi salaatu wasalam fadliga ay ku leeyihiinna uu rasuulku sala allahu calayh wasalama uu caddeeyo wixii wanaagsanay leeyihiin sifaadkan waa wanaagsanay leeyihiin rasuulku sala allahu calayh wasalama waa kobcin jiray oo waa ku ammaani jiray muu qarin jirin ammaanta qofka la ammaano ee marka uu wanaag la yimaado la ammaano wanaag markuu sameeyo lagu ammaano wanaaggii uu sameeyey khayrkii uu galay lagu ammaano waxa ay keentaa qofkaasi in mawaddadiisa iyo kalgacaylkiisu uu daa'imo waxay keentaa inuu farxo oo wanaaggii uu inuu sii wado uu ku talagalo qofka ragga ina ciduu ka farxiyo waxaa ugu mudan oo farxadda uu geliyo ehelkiisa rasuulkeenu sal allahu alay wasalam waxa uu yidhi kamula min alrijaali kathiir walam yakmul min annisaa'i ilaa aasiyata ilaa aasiyatu imraat- imra'atu fircawn wamaryama bnu wamaryama bintu cimraan waina fadla caaishata cala annisaa'i ka fadli fariidi cala saa'iri aطacaam wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam tilmaamay in ragga in badan oo ka mid ihi ay kamaalkii iyo dhammaystirankii ay gaadheen iyo darajaadkii sare ay gaadheen laakiin dumarka in yar oo ka mid a ayaa darajaadkii sare gaadhay ayuu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasaa rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi dadka fadliga darajaadkaa sare gaadhay ee dumarka ka mid a waxaa ka mid a caaisha radia allahu tacaala canha oo dumarka waxay uga fadli badan tahay buu nebigu calayhi salaatu wasalaam caaisha waxay dumar uga fadli badan tahay sida ay dumarka uga fadli badan sida ay sida caaisha waxay dumarka uga fadli badan tahay sida cuntada teeda noocyada kala duwan ah ay uga fadli badan tahay cuntada nooca quraa buu nebigu calayhi salaatu wasalam bukhaari iyo muslim ayaa wariyey bal waxaad tasawurtaa walaalayaal nabigeenu calayhi salaatu wasalaam ammaanta intaa leega waa caaisha radia allahu tacaala canha oo zawjadiisiiya uu ammaanaayo oo runtii gabadh aad u khayr badan ahayd gabadh aad u wanaagsan oo runtii nebiga calayhi salaatu wasalaam cilmi badan iyo diin badan ka reebtay rasuulka sala allahu calayh wasalam aaduu u jecla ahay taariikhdeeduna ay tahay taariikh xaafil bilkhayraat waalbarakaat ayuu rasuulku sala allahu calayh wasalam sidaa u ammaanaya iyadoo weliba ay tahay ama ay ka yarayd dumarkiisa nebiga calayhi salaatu wasalaam kale uu la qabay walaalayaal marka aad aragto nebiga calayhi salaatu wasalaam oo le dumarkayga waxaan ugu jeclay caaisha oo aan qarinaynin isagoo ah khayru khalqillaahi casa wajal waxa aad arkaysaa inantaa dada da-da yar ee nebiga calayhi salaatu wasalaam kalgacaylka intaa leeg ka kasbatay in aanay kalgacaylkaasi aanu isaga imanin ee ay wakhti gelisay sidaa awgeed gabadha muslimadda ahi waa inay ninkeeda kalgacayl ka samaysato waa inay ku dadaasho inay u ixsaan samayso waa inay ku dadaasho inay wanaag tusto waa inay ku dadaasho inay waajibkiisii ka soo baxo waxaa rasuulka sala allahu caleyh wasalam wakhti wakhtiyada ka mid ah sidaanu ti- tilmaami doonno waxaa wax laga sheegay khadiija radia allahu tacaala canha rasuulku sala allahu caleyh wasalam aad intuu u xanaaqay ayuu khadiijo difaacay nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasuu rasuulku wuxuu sheegay khadiija ma'aatirteedii wanaagyadeedii innahaa kaanat wa kaanat wa kaanat sidaasay ahayd oo saasay ahayd oo saasay ahayd way ila sabirtantay wakti waxa weeyaan adkaayaan soo maray way i rumaysay markii ay tolkay i beeniyeen way xoolaheediibay isla kay garab taagtay waktigeediibay ii hurtay waxa weeyaan sanad iyo iyo ta waxa ii noqotay qof igu garab gala oo igala baxa ama ku talagala inuu igala baxo shadaa'idda iyo maalmihii adkaa intaasoo abaala ii gashatay buu nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahayna awlaad buu iga siiyey buu nebigu sala allahu caleyh wasalam markaasaa rasuulka sala allahu caleyh wasalam markuu hadalkaa yidhi ayaa wuxuu hadalkaa kadib nebigu yihi innii rusiqtu xubbahaa wa khadiijatu khayru nisaa'iha allay leh khadiijo kalgacaylkeeda waa lay waxa weeyaan qalbigaygu galay buu nebigu calayhi salaatu wasalaam a qalbigayga ayuu galay buu nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaan dumarka u sheegi lahaa halkaa intaanan dhaafin ogow inuu qalbiga ninka ragga ahi dhowr dumar ah kalgacaylkooda wada qaadi karo waa maqdiro alla siiyey maqdiro alla uu siiyey wey halka gabadhu aanay qaadi karin ilaa hal qof mooye inay jeclaato laba ma wada qaadi karto taasina waa xikmad ilaahay jalla wacalaa uu abuureed oo ilaahay uu rag iyo dumar ku kala duway rasuulku sala allahu calayh wasalam walaalayaal waxa aan hadalkaa u keenay innii rusuqtu xubbaha wa khadiijatu khayru nisaa'iha in nebiga aada fahanto in nebigu calayhi salaatu wasalaam dumarkiisa mid keliya aanu jeclay ee uu dhammaantood je- wada jeclaa dumarkiisa mid qurun kamuu jeclayn ee dhammaantood wuu jeclaa laakiin kalgacaylka uu jeclaa wuu kala badnaa kalgacaylka uu jeclaa wuu kala badnaa haa sidaa awgeed kalgacaylku iyo qof labada qof kalgacaylka ka dhexeeyaa waa la kobciyaa waxyaabaha lagu kobciyana waxaa ka mid a waxaan sheegi doono ee aan ka mithaalin doono hadyigii nebiga calayhi salaatu wasalaam marka waa inaanay gabadhu ku talagelin muslimadahi ama ninka muslimka ah aanu u malaynu inuu isaga uun laga do- in gabadha uun laga doonayo inay iyadu ilaaliso kalgacaylkii iyo gurigii iyo raaskii gabadhuna waa inay u malaynin in ninka untaa laga doonayo labada qofba waa laga wada doonaya labada qofba waa laga wada doonaya mid walbana mas-uuliyad waxbuu ku leeyahay oo gurigu culimmadu waxay dhahaan waa safiino qoyska la dhisaa waa waa doon bad saaran doontaa badda saarani qof hogaamiya iyo qof qofkaa hogaaminaya la khidmeeya oo la shaqeeya oo caawiyo haddaan la haynin moo dee doontaasi baddaa ka bixi mayso ee way ku qarqoomaysaa hadday dheelido oy labada dhinac midkood u dheelido waa ka nin salafkii ka mid yidhi waxa weeyaan guriga iyo beytka sawjiyadu waa ka safiina haddii haddii safiinada la waayo ciddii daryeeli lahayd iyo ciddii hogaamin lahayd haddii la waayo dee doonta qof keliya ayaa hogaamiya inina way saacidaa isna iyaga la-aantood safarkaa kama bixi karo iyaguna isaga la-aantii safarkaa kama bixi karaan hadday markaa dhinacyada hadda dhinacii ay ka baxdaba dheeli bay keenaysaa dheeli ayay keenaysaa walaalayaal waxaa ka mid ahaa sidaanu sheegnay rasuulka sala allahu caleyh wasalam hadyigiisa waxaa ka mid ahaa uu ku kobcin jiray gurigiisa iyo ehelkiisa iyo isaga kalgacaylka ka dhexeeya waxaa ka mid ahaa markuu wax khayra arko inuu khayrkaa ammaano ah oo uu waxa weeyaan inuu qiimo agtiisa ku leeyay muujiyo taasi waxay keentaa dee inuu qofkii dhiirado oo uu khayrkii sii wado oo uu caado iyo simo ka dhigto uu ogaado dee abaalka cid in in abaalkuu gelaya loo hayo in badan way ku yartay in badan oo ragga ka mid a raallina ay iga ahaadaan way ku yartay in badan oo ragga ka mid a wafaaga iyo abaalhayntu way ku yartay in badan oo ragga ka mid a way jiraan ragga qaar ka mid a oo wafaaga nawaadir ku ah laakiin in ragga ka mid a wafaaga wuu ku yaryahay iyo in qofka bini aadanka ah ee ilaahay uu afadaadii ka dhigay wanaaggii ay kuu gashay ee waxa weeyaan iyo abaalkay kuu gashay in waxa weeyaan aad u guddo oo aad u hayso oo aanad iloobin inaad xasuusato maalmihii aad cusbaydeen iyo wakhtigii guurkiinna hore duruuftii adkayda isla soo marteen dhibaatooyinka qaar ay kuugu dul qaadatay busaaradihii adkaa ee lagula soo maray maalinta alla wax kuu badiyo ee wax kuu kordhaan inaad aad iyo aad u xasuusnaato inaanad noqonin aballaawe iloobo maalmaha qaarkood iloobo duruufaha qaarkood oo wax weeyaan ay kuugu soo sabirtay gabadhaadu ay kuugu soo sabirtay ama duruufaha qaarkood oo ninkaagu haddaad gabadh tahay gabadhii uu kuugu soo sabray oo uu kuugu soo dulqaatay haa waxaa laga yaabaa in badan oo kamid a aswaajta inay inuu inuu labada qof ee isqaba inuu ka kale ugu soo sabray xanuun inuu ugu soo sabray hanti yaraan inuu ugu soo sabray waxa weeyaan nolol adag inuu ugu soo dulqaatay waxyaabo badan inuu ugu soo dulqaatay kalaqmaaqnaansho badan oo ku dhacay inuu ugu soo dulqaatay maalinta markaa xaaladaasi ay isbedesho waa in uu qofkaasi dareemo in abaalkaa iyo wanaaggaa loo hayo oo wanaaggiisii loo looga abaalgudayo oo wanaag uu gashaday cid abaalkaa gudda simaadka iyo hadi iyo iyo akhlaaqda dadka wanaagsanna waxaa ka mid a ama mu'miniintana waxaa ka mid a inay yihiin dad abaalka guda inay yihiin walaalayaal waxaa ka mid ahayd nabigeena calayhi salaatu wasalaam hadyigiisii sala allahu calayhi wasalam in taa qadiyadda hadda aynu ka sheekaynayno oo ah guddi qofku inuu xifdiyo jamiilkii iyo wanaaggii loo sameeyey kana abaal celiyo ogaado oo qirsanaado hadyigii nebigay ka mid ahayd sala allahu alayh wasalam maalin maalmaa ka mid ah waxay tiri caaisha radia allahu tacala canha waxa uu nebigu aada u ammaanay khadiija radia allahu tacala canha dabadeedna waan xanaaqay ba tiri caaisha radia allahu tacala canha waxay tiri weligay kama xanaaqin gabadh sidaan khadiija uga xanaaqay sababtu tahay maan soo gaadhin bay tiri laakiin rasuulku sala allahu calayh wasalam siduu khadiijo u xidhiir yacni waxa weeyaan afka ugu hayay ee uu abaalkeedii ugu qirsanaa ee waxa weeyaan uu ugu ogaa ayaan aad ula yaabay bay tiri waxay tiri radia allahu tacala canha waxay tiri kamaan hinaasin qof maa qirtu calaa nisaai nabiyi sala allahu calayh maa qirtu calaa axadin min nisaai nabiyi sala allahu calayh wasalama maa qirtu calaa khadiija maan ka hinaasin intaan khadiijo ka hinaasay dumar kaluu nebigu qabo qof ka mida kama hinaasin intaan khadiijo ka hinaasay wamaa ra'aytuhaa qadu weligayna ma arag laakiin waxa oo mabaan dee soo gaadhin oo waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam sidaynu sheegi doono khadiijo lamuu guursan nebigu sala allahu alayh wasalam waxaa waxaay tiri waxaa hinaasahay kalifay aad buu kaana yukthiru dikraa nebigu calayhi salaatu wasalaam aad buu hada yacni aad buu u hadal hayn jiray bay tiri nebigu calayhi salaatu wasalaam deedna maalin maalmaa ka mid a ayaa waxaan ku yidhi bay tiri kaan lam yakun axadun ilaa khadiija kaan lam yakun imra'atun ilaa khadiija kaan lam yakun fi dunyaa imra'atun ilaa khadiija waxaabaad moodaa sidaad gabadhan ugu celcelinaysa hadal hadal haynteeda inaanay adduunyada iyada mooye cid kaleba ka jirin deedna yacni maxaad ka hadalhaysaa riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo arooray inay tiri wahal kaanat ilaa imra'atan xamraaa shidqayn ilaa cajuusan xamra'a shidqayn islaan gabowday oo dhabannadu isku dhaceen mooyaane ma wax kalay ahayd nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu hadalkaa maqlay ayuu wuxuu ihi inaha kaanat wa kaanat wa kaana liya minha walad rasuulku sala allahu calayh wasalam waxa uu yidhi caaisha waxay ku tidhi islaan waa yeela oo ilaahay uu kuugu bedelay gabadh ka khayr badan mooyaane ma wax kale ahayd dabadeedna nebigu wuxuu uhi maa abdalaniy allahu bikhayrin minha iigumuu bedelin ilaahay mid ka khayr badan inahaa kaanat wa kaanat wa kaanat wa kaana liya minha walad nebigu fadaaishii iyo iyo abaalladii khadiijo ayuu wax ka sheegay iyo wanaagyadeedii markaasuu wuxuu nebigu ku ku daray inuu yidhi ilaahay khadiijo awlaad buu iga siiyey intiina kalena awlaaddiinni waa waa layga xarimay caaisha radiallahu tacala canha waxay tiri markaan arkay nebigu inuu halkaa gaadhay iyo siduu xanaaqay ayaan go-aan gaadho waxaan ku odhi ilaahi ku abuura ilaahi waxa weeyaan xaq ku abuuraan ku dhaartaye maanta kadib imaqli maysid wax weeye anoo khadiija wax ka sheegaya yaa riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan kaan lam yakun fi dunyaa imra'atun ilaa khadiija marka walaalayaal rasuulku sala allahu caleyh wasalam waxay bal waxay tilmaamaysaa halka ay ka taagnayd khadiijo radia allahu tacala canha iyo sida uu abaalkeedii u hayay ee uu ugu xasuusnaa uu ugu hayay duruuftii adkayday la soo martay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ay maalkeedii isla i- isla garab taagtay iyo nafteedii maalintii tolki beeniyeen ee ay saareen hantideedii oo dhan bay siisay nafteedii bay nebiga isla garab taagtay hiil iyo hooba waa siisay dhib kasta oo kusoo dhaca waa ugu dulqaadatay duruuftii adkayd ee rasuulku uu soo maray hadday maja tahay godoomintii isaga iyo tolkiiba la godoomiyey iyo hadday tahay dhibkii tolki ay dhibeenba nebiga calayhi salaatu wasalaam waa la soo qaadatay rasuulku sal allahu alayhi wasalam waxa muu muu iloobin taasi bal waxa uu rasuulku sal allahu alayhi wasalam caaisho u sheegay in intaasba uu xasuusan yahay ilaahay awlaadna uu ka siiyey waxaa caaisha radi allahu tacaala canha waxay tihi nebigu sal allahu alayh wasalam markuu arko yu- een- een, khadiija saaxiibadeed ama dadkii qaraabada la ahaa markuu arko nebigu calayhi salaatu wasalaam aad iyo aad buu u farxi jiray aad iyo aad baanu u soo dhoweyn jiray markuu arko bal mararka qaarkood waxaa dhacday bay tiri khadiija radi allahu tacaala caaisha radi allahu tacaala canha markuu neef gowraco rasuulku wuxuu odhan jiray khadiija saaxiibadeed wax u dira heblaayo u geeyo heblaayo u geeyo mar mararka ka mida waxaa guriga noogu timi bay tidhi haala bintulkhuwaylid oo khadiijo walaasheeda rasuulku sal allahu caleyh wasalam markuu hadalkeedii maqlay waxa uu yidhi uhi allaahumma haalata bintu khuwaylid allaahumma haalata bintu lkhuwaylid allayle waa haala ina khu- waa haala bintulkhuwaylid aad buu usoo dhaweeyey bay tiri nebigu caleyhi salaatu wasalaam marka waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen culamada aa tarbiyadu waxay yidhaahdeen culamadii sunnada ee xadiisku waxay yidhaahdeen waxaa ka mid ah waxyaabaha keena mawadada iyo kalgacaylka iyo isku duubnaanta iyo labada qof isjacaylkooda in qof walba qofka kale ehelkiisa iyo qaraabadiisa uu wanaag ku xidhiidhiyo oo uu wanaajiyo oo ay gabadhu ninkeeda walaalihii iyo hooyadii oo sodohdeed ah iyo ciddii isaga xaggiisa kasoo jeeday qaraabadiisa ah ay wanaag kula dhaqanto xumaantoodana ay isha ka laabato oo ay ugu sabir ay waxa weeyaan ilaahay dartii u qaadato kadaalika ninku inuu ehelka zawjadiisa iyo afadiisu cidday kasoo jeedo seediyadii iyo sodogii iyo hablaha waxa weeyaan walaa- ah, xaaskiisa la dhashay iyo qaraabadeeda inuu hagaaji inuu hagaajiyo oo waxa weeyaan wanaag kula dhaqmo oo aanu hadday xataa dhib la doontaan aanu ka ficli celinin waxyaabaha mawadada iyo waxa weeyaan keena ayay ka mid tahay iyo deganaanshaha iyo labada qof isqadarintooda ay isqadarinayaan mucaasharada wanaag lagu wada dhaqmayana ayay ka mid tahay walaalayaal waxaa ka mid ah hadyigii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam inuu dareensiin jiray rasuulku sala allahu calayhi wasalam ehelkiisu inay dareemi jireen iyo afooyinkiisu inay dareemi jireen qurbigiisa iyo dhowaanshihiisa iyo inuu jecel yahay inay dareemi jireen bal hadda u fiirso rasuulku sala allahu calayh wasalam mararka qaarkood marka uu cunto la siiyo aan wuxuu ahaa mid ehelkiisa wax la cuna nebigu calayhi salaatu wasalaam muu iska bidi jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam ehelkiisa ehelkiisa waxbuu la cuni jiray nebigu sala allahu calayh wasalam isagoo nebi ah sala allahu calayh wasalam isagoo aan shaki aanay lahayn inuu ka fadli badan yahay waxa weeyaan eh, khalqiga dhammaantood ayaa haddana rasuulku sala allahu calayh wasalam ilaahay waxa uu siiyey tawaaduc iyo isdhullig tawaaducna waa khuluq aad iyo aad u qiimo badan waa khuluq haddii ninka zawjkaahi uu ku dhaqmo markuu gurigiisa joogo oo uu ehelkiisa kula dhaqmo uu ka faa'iidaayo wanaag aad iyo aad badan uu ka faa'iidayo waxay tiri caaisha radi allahu tacaala canha rasuulku sala allahu calayh wasalam markaanu wax cunayno ama aan wax cabbo waxaan ahaa mararka qaarkood intaan wax cabbaan waxaan u dhiibi jiray weelkii aan wax ku cabbay markaasuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu weelkaa waxa ku jiruu ka cabbi jiray afkana wuxuu nebigu saari jiray halkii aan anigu afka saaray halkii aan ka ha- dhinacii aan ka cabbuu ka cabbi jiray nebigu sal allahu alayh wasalam kuntu ashrabu faanaawilu faunaawiluhu nabiya sala allahu calayh wasalam fayadacu faahu faahu calaa mawdici fiya waatacaraqu alcaraqa fayadacu faahu faahu calaa mawdici fiya waxay tiri nebigu calayhi salaatu wasalaam markaan sharaabka cabbo ee aan isaga u dhiibo waxa uu ka cabbi jiray halkii aan ka cabbi jiray halkii aan ka cabbay halkan anigu dibnaha iga saaray buu nebigu calayhi salaatu wasalaam dibnihiisa dibnihiisa saari jiray markaan waslada huro hilibka halkaan ka huray ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ka huri jiray waxay taasi tilmaamaysaa muslim baa wariyey fi saxiix waxay tilmaamaysaa walaalayaal nebigeenna calayhi salaatu wasalaam iyo dhaqankii wanaagsanaa ee uu ehelkiisa uu la dhaqmaayey ayay tilmaamaysaa waxaa kaley tilmaamaysaa waa si waa waa mandar iyo muuqaal soo jiidanaya oo uu ku soo jiidanayo nebigu calayhi salaatu wasalaam ehelkiisa iyo waxa weeyaan aad iyo aada ugu soo dhaweynaya weeyaan maanta qolooyinka maaragtay gaalada ah ee dad badan ay ku fidnoobeen ee iska dhiga ama maaragtay musalsalaadka iyo filmaanta la matelo ee la iska dhigo in wax weeyaan maaragtay ka agshanada qaarkood lagu lagu matelayo waxa weeyaan waa wax looga horreeyey oo ay sunnada ka xadeen a wax looga horreeyey oo waxa weeye ay dhaqankii muslimiinta ay ka xadeen weeyaan ama waa wa badankiisuna waxyaabaha matalaada ee dadka la tusay waa waxaan halkaa dhaafsiisnayn waxaan xasuustaa ninbaa wuxuu wuxuu maqaal dheer ka qoray dadyago dadyago filimaanta dadka ku fidnoobeen qaarkood matala guryahooda siday ugu nool yihiin qaarumala la jaaray ayuu tilmaamay iyo khildada iyo waxa weeyaan maaragtay cadaawadda iyo qallafsanaanta ka jirta markaasu wuxuu soo sawiray qaarkood oo kuwa wax matala oo reerahoodii maaragtay gawda intay ka saareen dhabanada caseeyey ayuu soo sawiray dadkiina filmaan baa loo matelayaa beenaho haa riwaayadaa loo waxaan jirin baa loo sheegayaa lamaya romantigu caynkaa weeyaan ya salaam laakiin waxaa runtii wax ilaahay uu ina siiyey ah in wax ka fiican diinteenna maanta qofkii ku dhaqmaa uu ka helayo qofkii ku dhaqmaa uu ka helayo rasuulku sala allahu caleyh wasalam sidaynu sheegnay naxariista u ehelkiisa u naxariisanaayo waxaa ka mid ah wuxuu ahaa mid u naxariis badan ehelkiisa wakhtigay jilicsan yihiin buu u naxariisan jiray oo wakhtiga ay ay ay caafimaadka qabaan buu u naxariisan jiray labadaba nebigu sala allahu caleyh wasalam waa u naxariisan jiray mararka qaarkood waxay sheegtay caaisha radiallahu canha waxay tidhi nebiga i yimi anoo madaxii xanuunaayo oo madaxa ishayaan markaasaa waxaan waxaan idhi bay tihi markaan xamili kari waayey xanuunkii waa ra'saah markaasuu nebigu wuxuu ihi waa ra'saah ma garata waxaa waxaa radiallahu tacaala canha nabigeena calayhi salaatu wasalaam raxmaddiisii ka mid ahayd ehelkiisa u naxariisanayey muslimiinta uu naxariisanayey rasuulku sala allahu caleyh wasalam waxa uu ahaa mid xataa salaadii waajibka ahayd u gaabinaya mararka qaarkood raxmad uu u naxariisanaayo hooyo ilmaheedu ooyayo raxmad uu u naxariisanaayo hooyo hooyooyinka ka mid ah oo gadaashiisa ku tukanaysa nebiga calayhi salaatu wasalaam oo waxa weeyaan uu naxariisanayo caaisha radiallahu tacaala canha waxay tidhi iyadoo tilmaamaysa rasuulku sala allahu alayh wasalam markuu guriga la joogo iyo sida uu ugu turi jiray ehelkiisa waxaa la weydiiyey su-aal waxaa lagu uhi nebigu sal allahu alay slam guriga markuu joogo muxuu qaban jiray markaasay tiri waa ta maanta in badan oo ka mid ah waa xaaladda maanta in badan oo innaga inaga mid ah ina haysata oo aynu guryo joogno waxay tiri nebigu calayhi salaatu wasalaam guriga markuu joogo mid idinka idinka mida oo kale ayuunbuu de ahay oo gurigiisa jooga hase yeeshee rasuulku sala allahu caleyh wasalam waxay ahayd bay waxa uu ahaabay tiri kaana yakhdimu ahlahu ehelkiisa iyo naftiisuu nebigu u shakayn jiray sala allahu caleyh wasalam markaasaa rasuulku sala alla alay slam wuxuu shaqada la qaban jiray gurigiisa shaqada ka jirta ayuu dumarkiisa la qaban jiray witri radia allahu tacala canhu kaana yakhdimu ahlahu wa yaxlibu shaatahu wa yuraqicu thawbahu wa yakhdimu nafsahu waxay tiri radia allahu tacala canha maradiisuu nebigu sala allahu alay wasalam toli jiray ehelkiisa ayuu la shaqayn jiray mararka qaarkood xoolaha ayuu u lisi jiray rasuulku sala allahu aleyh wasalam su-aal gurigii nebigu calayhi salaatu wasalaam ee cayshi ku jirtay walaalyaal intuu leekaa intuu leekaa ma guri laba dabaqa buu ahaa ma guri shan dabaqa buu ahaa ma guri dabaq keliya buu ahaa ma guri qolal badana buu ahaa mise qol keliya ayuu ahaa shaqo laakiin intee leeg baa dhex taallay caaisha radiallahu tacaala canha ma waxay ahayd mid haysa cadad tiro ubada oo ay nebi maxamed sala allahu caleyh wasalam u dhashay miyay ahayd mid haysa caaisha radiallahu tacaala canha saynu wada ognahay nebiga wax awlaada umay dhalin guriga ay deganaydna guri aad u kooban oo masaajidka nebiga sala allahu caleyh wasalam ku dhegan oo qol keliya abuu ahaa wa maca daalika radia allahu tacala canhu wa maca daalika waxay sheegaysaa inuu nebigu la shaqayn jiray sala allahu caleyh wasalam oo nebigu uu saacidi jiray sala allahu caleyh wasalam oo nebigu sala allahu caleyh wasalam markuu guriga joogo mid idinkaydin ka midida siduu yacni waxa weeyaan yeela ayuu yeeli jiray waytiri nebigu calayhi salaatu wasalaam waa nala shaqayn jiray haddii neef xoolaa oo irmaani uu jiro waa noo lisi jire haa haddii dhar naga googaayay jiraan dharkaa waa nala to- waa noo toli jire yacni waxaan su-aashaa uga dan leeyahay shaqo intee leeg baad tasawuraysaa inay caaisha radiallahu tacaala canha u taalay ma odhan kartaa caaisha waxay haysay shaqo daalisa oo uu nebigu calayhi salaatu wasalaam la qabto jawaabtu waa maya gurigeeda radiallahu tacaala canha way ka adkayd inan yaroo gaari ah oo isku filana bay ahayd radiallahu tacaala canha oo ilaahay uu u jamciyey maxaamid iyo iyo maxaasin wanaag badan ilaahay uu jamciyey saa waxaaba wanaag ugu filan ilaahay inuu afa nebi maxamed uga dhigay sal allahu alay wasalam fadligaa ilaahay uu siiyey ee kusoo aro u soo arooray caayishana dee aad iyo aad buu u badan yahay maaa midaan ka sheekaynaya waxaan doonayaa keliya inaan tilmaamo aswaajta nebigu calayhi salaatu wasalaam guryo dabaqyaa kumay jirin awlaad kala duduwanna may haynin wamaca dalika rasuulku sala allahu calayhi wasalama waa la shaqayn jiray famaa baaluka maanta maxaad markaa u malaynaysaa gabadha muslimadda ah ee laga yaabo inay waddan qurbaa joogto ee waddankaa qurbaa awlaad ku haysa ee awlaaddaasi ay tiro yihiin ee waxa weeyaan duruufo kale oo shaksiyu u dheer yihiin ee miyaanay u baahnayn in la saacido mise ragga soomaaliyeed waxay u arkaan in la saacido dumarka ceeb waxay u arkaan qorqodannimo waxay u arkaan waxa weeyaan waxaan wanaagsanayn oo raganimada meel kaga dhac ku ah sidaa miya qalad weeye taasi fahamka noocaasi faham qalada wey faham qalada weeyaan cid ka fadli badnayd nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ma jiro laakiin waxa aan tilmaam qadiyaddaa u tilmaamayaa waxay ka mid tahay wacaashiruuhunna bilmacruuf macruufka ilaahay uu faray in dumarka lagula dhaqmo ayay ka mid tahay in hawsha lala qabto oo wakhtigaad firaaqada haysa aad taageerto oo wakhtiga aad wax- dhi- wixii culays ee kusoo kordha aad la wadaagto ya wixii culaysa ee kusoo kordha aad la wadaagto waxayna ka mid tahay waxyaabaha sababa ee keena isku duubnaanta iyo kalgacaylka sidaynu sheegnayna jacaylku dee waa la abuuraa waa la kobciyaa walaalayaal waxaa uswo inoogu filan nabigeenna calayhi salaatu wasalaam rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam mucaasharadiisii wanaagsanayd waxaa ka mid ah waxaa runtii aad wax looga xumaadaa horta intaanan kelmaddaa ka gudbin in qaarkeen ay guryahooda yimaadaan iyaga oo guriga hawli ka jirto oo waxa weeyaan laga yaabo guriga in carruur aad u badani ay joogto oo maantoo dhan ay hooyadu ku dhex jirtay oo maantoo dhan ay iyaga keli celinaysay oo maantoo dhan ay dabka ugu jirtay oo waxu karinaysay oo laga yaabo inay xanuunsanayso oo laga yaabo inay uur leedahay oo laga yaabo inay walac tahay oo laga yaabo in warwar kale u dheer yahay oo laga yaabo inay qurbo joogto oo aan tol iyo ehel ay u qayshato oo waxa weeyaan agteeda aanay joogin iyadoo jihaadka noocaasa ku jirta oo intaaba ugu sabraysaa ehelkeeda in marka loo yimaado uu ninkeedii u yimaado inuu wixii uu la qaban kara uu la qabtaa raganimaday ka mid tahay gobanimaday ka mid tahay ninkii sidaas sameeyana gobgobi dhashay dheh nin raga dheh laakiin taa macnaheedu maaha inay habluhu ismacaashsiiyaan oo ay is yidhaahdaan dee hawshiiba kol haddii lagaa qabanaya adigu labada lugood isbarbar dhig taa waxaan ha samaynin oo iska ilaali walaa sababtu tahay ragga soomaaliyeed barnaamijkaasi mid gelaya maaha sidaa awgeed waa in qofka muslimka ahi gabadha muslimadda ah waa inay xakiimad noqoto waa inay taqaano sida raggeeda ninkeeda u maasho waa inay taqaano oo ay wanaagga uga samaysato inan baa beri waxay igu tidhi "Een, ninkaygu igu adag iyo aad buu u dabeecad adagyahay marka dabcigiisu dabci la kari karaya maaha wax badan bay ka sheegtay dabeedna waxay igu tiri bal ila tali waxaan weydiiyey imse carruuraad leedahay waxay igu tiri waxaan leeyahay toddoba waxaan ku idhi toddobada imisaa raga waxay igu tiri intaasaa raga tiradii ay sheegtay hadda garan maayo waxaan ku idhi ma ku jiraa mid xagga dabeecadda isaga la midi haabay igu tiri yaa hayo oo koriyey baan ku idhi aniga bay tiri dee isagana hay baan ku idhi isagana hay kol haddaan mid uu dhalay oo isagii la dabciyaba hayso isna hooyuunba kaa ku qabana hooyuunbaa soo korisoo sidaa kusoo koriso oo soo sabirta kanaad dhashayna hooyuunbaa korinayso adaa korinayo dabcigiisii ugu sabray markaa u sabiroo sabirka aad ugu sabraysana ilaahay ugu dhowow baan ku idhi wasbir wamaa sabruka ilaa billah waan ku ammaanayaa hablaha soomaaliyeed in badan oo ka mida waan ku ammaanayaa dulqaadka waan ku ammaanayaa dhabar adayga waan ku ammaanayaa hagar bixidda ay u hagar baxaan hooyooyinka soomaaliyeed ummadooda iyo awlaadooda ay ugu dulqaataan dhib badan oo laga yaabo inay ku dhacdo ay ugu dulqaadanayaan aad iyo aad baan taa ugu ammaanaya waana wax ay ajarkiisa hadday allah agtiisa dhigtaan ay ka heli doonaan laakiin xaqiiqo jirta waxa ah in hablihii ay dhaqankoodii in badan oo kamidii maanta isbedelay oo ay sabirkii iyo wanaaggii iyo dulqaadkii ka tegeen walaalayaal waxaa ka mid ah dhaqankii wanaagsanaa ee nabigeenna calayhi salaatu wasalaam iyo hadyigiisii inuu ehelkiisa uu wixii faraxti gelinaya ee aan xaaraan ahayn inuu u sameeyo nebigu wuxua sala allahu calayh wasalam waxay tihi caaisha markuu iga baxo rasuulku sala allahu calayh wasalam wuxuu samayn jiray habluhu guriga iigu keeni jiray oo iisoo qarin iisoo maaragtay guriga iigu soo qarin jiray si ay iila ciyaaraan haa oo waxa weeyaan ayuu rasuulku sala allahu calayh wasalam saasuu yeeli jiray bay tiri inuu ka farxiyuu doonaya nebigu calayhi salaatu wasalaam waxay tihi caaisha radia allahu tacaala canha markay ciidu ma waxaa dhacday intay ciidi timi waqtiyada ciidaha nabigeenu calayhi salaatu wasalaam ehelkiisa waa ka farxin jiray bal mararka qaarkood intuu kaxeeyey ayuu nebigu wuxuu daawodsiiyey ciyaarihii ciidda la ciyaarayay ha ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam daawodsiiyey in badanoo innaga inaga mid ihi kuma dadaalno taas waxaa laga yaabaa inay ehelkeennu guryaha ku jiraan oo aanaynu guryaha ka saarin ayaa laga yaabaa laakiin inagu maalin walba guryaha aynu ka baxno ogow sida adigu aad u jeceshahay inaad guriga dibaddiisa tagto ee aad u jeceshahay sidaad adigu u jeceshahay inaad guriga dibaddiisa tagto ee adiga ku faraxti gelinayso inaad mararka qaarkood ka baxdo rootiinka ayaa waxa weeyaan iyaguna ay u baahan yihiin awlaadda iyo ehelka iyo carruurtu ay u baahan yihiin inay bannaanka u baxaan bal nebigeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa markuu safar galo mid dumarkiisa qaarkood dumarkiisa intuu u qori tuuro midii qorigeedu soo baxa raaca cafwan midii qorigeedu soo baxa kaxeeya oo safarka la gala ayuu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inagu in badanoo innaga inaga midii baabkaa muqasiriin bayna waxaa laga yaabaa inaynu carruurteenna iyo eelkoodna ku nidhaahno intaynu lacag siino soo ciyaara laakiin ama bannaanka u baxa laakiin waxa taa ka awlaysan oo ka fiican inaad adigu raacdo oo ay ka agtaada ku ciyaaraan oo ay ku sheekaystaan oo aad ehelkaaga waxa weeyaan bannaanka waxa weeyaan u raacdo oo aad waxa weeyaan aad nolosha farxaddeeda aad tusto wixii aan xaaraan ahayn mid laga maarmaana wey walaalayaal waxaa ka mid ahayd hadyigii nabigeena calayhi salaatu wasalaam ee uu kala dhaqmi jiray aswaajtiisa rasuulku sala allahu calayh wasalam waxaa ka mid ahaa inuu u sabro oo u dulqaato dhibtooda nebigu calayhi salaatu wasalam dhibtooda inuu u dulqaato marka ay wax dhibihi ay waxa weeyaan kaga soo xaggooda kaga timaado rasuulku wuxu uhi sala allahu alay wasalam sida muslim ku taala laa yafruku mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha aakhar rasuulku wuxuu uhi yaanu nicin qof nin ragoo mu'minihi gabadh muslimada yaanu nicin buu nebigu calayhi salaatu wasalaam dhammaanteed yaan wada nicin in kariha minhaa khuluqan hadduu akhlaaq akhlaaqdeed iyo dhaqankeeda wuxun ku arko radiya minhaa aakhar khuluq meel kale u wanaagsan tahay buu arkayaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam macnaheedu waxa weeyaan qof kastaa wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay macaayib iyo meelo uu waxa weeyaan u liito ama qof kastaa wuxuu leeyahay ceeb wuxuunu leeyahay wanaag qof kaamili ma jiro waxa weeyaan ambiyada ilaahay casa wajalla marka laga yimaado haa marka maadaama bashar la yahay basharkuna uu yahay mid naqsi mucarad u ah oo waxa weeyaan nuqsaan iyo gef uu ka dhacayo waa inaad ogaato horto marka hore in qofka aad nolosha la wadaagaysaa qof aanu uu yahay bini aadana waxay ka mid tahay waxyaabaha keena nolosha iyo guriga in qofku un uu gurigiisu noqdo guri degan waxaa ka mid ah in labada qof ee isqabaa ay aaminaan in qofka nolosha uu la wadaagay gabadhuna ay aaminto ninkuna uu aamino inuu qof bini aadana yahay oo nuqsaan iyo waxa weeyaan iyo meelo uu u jilicsan yahay ama meelo uu u liigayo ama dee aan kaamil ahayn qof bini aadan oon dhammaystahay inuu yahay waa inu ogaado oo ay dhici karto in khalad ka dhaco macsuum maaha ninkuna macsuum maaha gabadhuna macsuumad maaha haddaad taa ogaato waxay taasi markaad yaqiintaada geliso kaa caawinaysaa in qofkan hadduu gef kaaga soo baxo berri toole aanad isweydiin oo aanad odhan leesh muxuu iigu gefe intan baan wanaag sameeyey toban sanaan usoo dulqaadanayay kayta wakeytaan waxaya waxaasaan ugu dulqaatay ma anigoo kan sameeyey ma gabadhii aan sidaa u yeelay ma gabadhii caynkan iyo caynkan ahayd ma gabadhii aan duruuftaa ka fujiyey ma ma ma ma inaanay kadaalika gabadhuna odhanin ma ninkii waxaan ogaa aan la soo maray ee aan balanbalkaan ogaa la soo maray baaba maanta yaa ma isagiibama kood ismooday oo shalaa maanta markuu wax yari u kordhay u maleeyey inuu laytu khadar yar yahay ma aha inaad aaminto in qofku uu yahay qof aan khata ka dhici karin waa inaad ogaato qofku wuu qaldami kara laakiin waa inaad ogaato wuu qaldamaya qaladka see loo saxa qaacidadaa qaacidada ku xigta waxa weeye qaladka waa inaanad qalad ku sixin qaladka qalad laguma saxo haddaad qaladka qalad ku saxdo wax maad cilaajin ee waxbaad kharibtid ninka raggaay markuu arka gabadhiisu inay qaldantay waa in qaladka uu ugu dulqaato laba sababood waxyaabaha keena inuu qaladka qofku u dulqaato waxaa ka mid a inaad aaminto qofkani qof bilaaadana inuu iyo qaldami karo haa weliba laga yaaba in duruufo kale gabadhaas ay u dheeriyeen waxaas oo qaladkay qaldantay bilaa- inay bini-aadan tahay waxa u dheer dee inay dumar tahay waxaa u dheer inay wallac wallac inay tahay laga yaabo waxaa u dheer inay uur leedahay oo laga yaabo masaajkeeda oo dhammi inuu isbedelo oo waxa weeyaan xaaladeeduba aanay aanay caadi ahayn haa waxaa laga yaabaa inay xaayid ama caado ay leedahay oo ay ka mid tahay dadka caadada ku xanuunsada ama ay wakhtiga ay caadada ku jirto jawigeeda qof ee bini-aadannimo uu isbedelo aa rag wax badan oo ilaahay uga naxariistay baa jiro oo aanay ogeyn masaakiin weeye rag marka waxyaabaha aanad ogeyn waa inaad waa inaad waa inaad u tudhid xaaskaaga markaad ogaato inaynana inuu qofku khaldami karo aad ogaato inay qofkani xaaskaagii tahay abaal hore iyo wanaagna ay isku lahaydeen waxaa imanaysa inaanad qaladkii qaladku ku wax weeyaan aanad ku kala hortegin ama aanad kaga jawaabin kadalika sidaa nabigu uu leeyahy calayhi salaatu wasalaam in kariha minha khuluqan radiya minha aakhar markaad aragto qofku inuu meel meel uu wax akhlaaqdiisa ama dhaqankiisa kamid uu ku ku maaragtay cajab gelin waayo ama xaalad ama mawqif aad ka aragtay ku cajab gelin waayo wanaaggii faraha badnaaye kalay lahayd dee waa inaad u xaso nin raggii hore abaa lagu yihi hebelow nii horta dumar badan baad guursatay haye gabadha heblaayo la yidhaahdo waa gabadh niyo hadh iyo habeen way kuu tirisaa niyo maad iska sii daysid markaasu wuxuu yidhi gabadha heblaayo la ydhahdo waa runtiin waaya way igu buuq badanta laakiin mid ma idiin sheegaha gabadh iiga fiican lama hayo gabadh iiga fiican lama hayo nin saaxiibaday ka mid a oo waa uu dhintay allah u naxariisto ayaan maalin gurigiisa u raacay markii uu dhintay kadib ayaan waxa aan maqlay gabadh aad iyo aad u adag buu qabay oo aad ugu kagan nin aad u dulqaad badan raximahullah intuu qof dulqaatana uu ahaa nin ahlu qur-aanana uu ahaa ayaa waxa aan maqlay hablihii mid ka mid ah oo gabadhiisii ay ku leedahay allah caza wajalla naxariista uu ii naxariistay waxaa ka mid ah inuu ilaahay hebel nin iiga dhigay allah yarxamo saa isaga mooye cid kale imay haysan isaga mooye cid kale imay haysan marka guryuhu dulqaad bay ku dhisan yihiin walaalayaal qof kaamili ma jiro bal hadda warkan u fiirsa ay caaisha tilmaamayso warka aan sheegi doono bukhaari iyo muslim wariyeen bal hadda u fiirso cumar khadaab radia allahu tacaala canhu ayaa waxa uu yidhi maalin maalmaha ka mid a ayaan waxaan soo maray guriga nebiga calayhi salaatu wasalaam cafwan maalin maalmaha ka mid aan gurigayga imi buuri dabadeedna waxaanu hadalna dhex maray aniya xaaskayga markuu hadalkana dhex maray labadayadaa ayaan waan ku xanaaqo waan ku kacay buuri gabadhayda waa cumar radia allahu tacala canhu dabeedna waan la diriray waan ku qayliyey dabadeedna annagu haddaanu haddaanu muhaajiriinnahay buuri dumarka iyagu hadalka nagumay celin jirin laakiin markii aanu madiino nimi dumarka iyagii waxay qaateen dhaqankii dumankii dumarkii ansaareedoo inay hadalkii nagu celiyaan ayay bilaabeen oo dumarka ansaaro raggooda hadalka waa ku celin jireen raggooda hadalka waa ku celin jireen wuxuu yidhi gabadhayda hadalkii bay igu celisay dabadeedna aad baan hadalkii ugu inkiro waxaan ku ihi maanaabaad ila ila tirsanaysaaba dabadeedna hadal culus bay igu tidhi buu yidhi oo waxay igu tidhi oo haddii adiga hadalka lagugu celiyo laguu jawaabo maxaa ku sugan nebi maxamed dumarkiisuba hadalka way ku celiyaan sala allahu caleyh wasalam oo waxa weeyaan rasuulka sala allahu caleyh wasalam markay wax kala niqaashayaan ama ay waxa weeyaan doonayaan inay wax u sheegaan ama ay wax isku maandhaafaan dee hadalka way wadaagaane maxaa diiday in adiga hadalka lagula wadaago maxaa diiday in in adiga hadalka lagula wadaago rasuulkanu calayhi salaatu wasalaam dumarkiisu muu ahayn mid ku cadhooda oo waxa weeyaan marka ay hadalka ku soo celiyaan ama ay wax weydiiyaan muu ahayn rasuulka calayhi salaatu wasalaam mid dumarkiisa la dagaalamo muu ahayn bal waxaa ka mid ahayd mucaasharadii si wanaagsanayd inuu hadalkooda dhegaysto rasuulku sala allahu caleyh wasalam kadibna wixii uu doonaayo uu rasuulku sala allahu caleyh wasalam uu u sheego walaalayaal ha dhibsanin haddii gabadhaadu hadalka in ay kula wadaagto oo ay waxa weeyaan aad hadalka isku dhaaftaan isku maandhaaftaan bini aadan baad tihiin gacanta ha ka hadlin waxa aad samaysaa sabir yeelo wa caashiruunna bilmacruufi ku dhaqan nebigaaga calayhi salaatu wasalaam hadyigiisii dib u miliciso hadalka jooji mar kuu jawigu dego ee hadalkaasi u baaba'o iyo cadhadu idinkoo deggan qadiyaddii ay isku meeldhaafteen ka- ka wada hadla raggeennii hore soomaaliyeed waxa aan ka maqlay waayeelka soomaaliyeed ee aan la sheekaystay ama aabbo allah u naxariista ha noqoto ama waayeel kaloo badan oo aan sheekooyinka qaarkood la wadaagay ha noqoto waxa aan ka maqlay oo runtii dhaxalkii aan ka helay ka mid ahaa raggii soomaaliyeed waxay ahaayeen markay safdhaafaan iyagoo dumarkoodu dhaqan waxa u ahaan jirtay inuu guriga ka baxo ah inuu guriga ka baxo oo uu deedna bannaanka isaga baxo isagoo ka cararaya inuu gacanta ka hadlo isagoo ka cararaya in hadalku dhib kala dhalo isagoo ka cararaya deedna ha dhowto iyadoo xaaladdu iska degtay uu guriga iska yimaado waxaan tilmaamayaa fi hada almowqif mashaayikhdeeda nin ka mid a ayaa wuxuu nooga sheekeeyey sacuudi arabiya maraanu joognay arday ka ahay wuxuu yidhi dulqaadku waa shay laga maarmaan ah waana shayga ay guryaha in badan oo kamidi ku dhisan yihiin wuxuu nagu yidhi guri kastaa kuma dhisna isjacayl laakiin guryaha qaar baa waxay ku dhisan yihiin kalgacayl ayay ku dhis waxay ku dhisan yihiin sabir isu dulqaada ayay isu- ayay ku dhisan yihiin walaalayaal waxuu sheekh iyagaas nooga sheekeeyey wuxuu yidhi nin nin asxaabteeda ka mid a sheekh kaluu sheegaya ayay gabadhiisiiyo safdhaafeen dabadeedna way shiiday alaabtii guriga yaallay ku shiiday dabeedna alaa intuu kitaabkiisi iska soo qaato iska soo baxayo daaradda daaradii guriga markuu guriga dhexdiisa isagoo eryanaysa kasoo saartay aayar buu iska soo baxayo albaabkii geerhkee dibadda markuu marayo ayay inta halkii daaradda ay soo taagtay ku tiri oo hataa ma ma hadli karaysid soomaa xataa ya xataa raganima kuguma jirto ma jawaabi karaysid wuxuu yidhi wax- wuxuu igu yidhi buu yidhi intaan albaabkii istaagay aan saa ugu tiirsaday albaabkii ayaan ku yidhi buri brrr baan ku yidhi buri dabadeedna waan iskaga dhaqaaqay buri juuq iyo jawaab ma odhan kaana uu leeyahay yacni wixii aad tidhi ba lagu yidhi waa ka aamus guriga waxaan ku noqday buri koob iyo tobanka habeenimo aamuskayga wuxuu iga dhalay buri koob iyo tobanka habeenimo markaan guriga ku noqday waxaan tegey buri gurigii oo aad moodo guri caruus ayaan tegey buri oo sida loo goglay aad yaabayso uduga ka baxaya aad yaabayso ma garata fadhigayga baan iska fadhiistay shaydaankaan hoosta ka naaray wuxuu yidhi gabadhaydii intay ii timi oo madaxa iga dhunkato waxay igu tiri niyo maanta waan kaa qaldanaa laakiin waxaan aad kaa waxaan aad kuugu hambalyaynayaa sida wanaagsan aad ila dhaqanto taraa qofka bila'aadanka raganimada ma ka mid aha wax kasta inaad ka jawaabto raganimada ka mid maaha inaad shay kasta ka ficleeliso raganimada ka mid adigaa nin ragaa inaad dul qaadato wey waa inaad dul qaadato dulqaadka adigu aad dul qaadanaysaa waa tababar ehelkaaga aad ku bar aad ku tababarayso dulqaadka walaalayaal xaqiiqatan haddaynu isniraano hadyigii nebiga calayhi salaatu wasalaam dhammeeya fii hadihi alabwaab ma dhammayn karno laakiin waxa aan uga jeeday kelmaddan waxaa waxaa ka mid ahayd rasuulkeena sala allahu alayh wasalam hadyigiisii in marka uu safarka galo ya iyo marka uu neg yahayba ehelkiisa uu uu u sheekeeyo in badanoo innaga inaga mid ah haddaynu rag nahay waynu jecelna asxaabteena inuu la sheekaysano waqti baynu siinaa laakiin ehelkeenna waqti ma siino mar hadde hadda waaba laysku khasbay waa tihi guryaha la fadhiya in badan ma siino ehelkeenna waqti asxaabteenna laakiin waqti aad iyo aad u badan baynu siinaa asxaabteenna waqti aad iyo aad u badan asxaabteenna waqti aad iyo aad u badan ayaynu siinaa oo aynu la soo caweynaa waxaad ogaataa sida aad adigu ugu baahan tahay inaad cid la soo caweyso oo aad aad cid soo weheshato ayay ehelkaagu ugu baahan yihiin inaad u sheekayso gabadha muslimadda ee aad qabto ee xaaskaaga ah walaalay la dhalatay hooyaa dhashay aabbaa dhalay asxaab bay lahayd wixiiba intay ka soo timi bay adigu soo raacday oo aad tidhi aniga gurigaa ii joog afa iyo haw dee mas-uuliyaddaadana ana qaaday marka waxaa lagaa rabaa inaad noqoto inaad noqoto saaxiib aad u no- la noqoto adigu ood saaxiib u noqoto oo aad zawj iyo nin u noqoto oo aad waalid iyo aad u noqoto oo aad intaaba ay kaa hesho oo aad unsi iyo iyo cid ay weheshato aad noqoto hadaad habeenkii markaad timaado ayar iska seexato oo tira anu waan daalana haa iyadana aad tira maalin oo dhan guriga sii joog waktigaaga firaaqadana aanad iyo ehelkaaga waxba ka siinin ogow xaaladaadu ma saxsana xaaladaadu ma saxsana waxaan tilmaamayaa usarka usarka nacam usarka iyo qoysaska jazaaka allah khayr yaa sheekh aadam usaska iyo iyo qoy eh, usarka iyo qoysaska qaarkooda oo dumay waxaa sabab u noqday sabab waxaa u noqday ragga oo guryaha bannaanka afar iyo labaatan saacood ku jira dabadeedna ehelkoodii markay guryu ku cidloobeen cadow badan baa u dhacay dabadeedna hablihii waa waa la fidneeyey waayo habluhu dee cid u sheekaysa u baahan yihin ciday hada- la wadaagaan bay u baahan yihin humuumtooda sidaad adigu u jeceshahay inaad inaad humuumtaada cid la wadaagto ayaa xaaskaagu u jeceshahay inaad humuumteeda la wadaagto waa inaad dhegaysato bal u fiirso nebi maxamed oo safara radia allahu tacaala canhu ayaa ayaa xaasaskiisii oo la- ee la socday ku- intii kuwii xaasaskiisa la socday ama xafsa ha noqoto ama caaisha ha noqoto ama umu salama ha noqoto rasuulku sal allahu alay wasalam intuu awrka dhinac geliyo ayuu la sheekeynay nebigu sal allahu alay wasalam ciidankuna hor socday bal nebigu calayhi salaatu wasalaam waxay caaisha ka warisay xadiiska caankaynu naqaano xadiisu umu zarcin waxay caaisha tiri ay sheegtay inuu nebigu dhegaystay isagoo ay ka sheekaynayaan afhooyinkiisu inuu nebigu calayhi salatu wasalaam warkooda dhegaysan jiray waxay caaisha sheegtay waxay tiri nebigu calayhi salaatu wasalaam waqtiyada qaarkood waan guri baanu isugu wada iman jirnay sagaalka iyaga la wada qabaaba markaasaanu nebiga agtiisa intaanu fadhiisanno ayaanu halkaa kula sheekaysan jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam kadib buu cidda uu eh, gabadha uu leeyahay isagu ku hari jiray dabadeedna annaguna guryo ayagaan- ayaanu qaban jiray walaalayaal waar ehelkeenna yeenaynu ka qadinin wakhtigeenna dhowrsanaantay ka mid tahay. waxyaabaha ay gabadhaadu ku dhowrsanaanaysa waxaa ka mid a inaad wakhtigaaga wax ka siiso oo aad dhegaysato wixii iyada dareenee ku mee- ku- ku wareegsanaad waxaa jira culamada maanta usarka ka hadlaa waxay sheegeen wax la idhaahdo الفق- فقدان العاطفي ama al- فقدان المشاacر in badan oo dumarka muslimaadka kamid a waxay ka cawdeen inaan mashaacirtooda iyo dareenkooda bini-aadanimo aanay raggoodu u oofinin ma aha gogasha iyo galmada oo qura inaanu ninkeedu dhegaysanin inaanu wakti siinin inaanu wakti la qaadanin ehelkiisa ceeb calaykum in nin ragii uu waxa weeyaan reerkiisa waktigiisa waxba ka siin waayo oo uu saaxiibyadiina laba saacadood afar saacadood shan saacadood uu u- u siiyo waxaan halkan oo kale tilmaamaya dhalinyarta ilaa guur baan ka sheekaysanayna ee wakhtiyada badan iyagoo aan isu xaalaal ahayn sheekeeya khatar badan bay ku sugan yihiin xanuuno badanna waa laga qaadaa masaladaasi waxaan idiin tilmaamayaa qiso si riyaliya u dhacday waan soo koobayaaye laba qof baa isguursaday oo muddo toddoba sano ah wada sheekaysanaya markay isguursadeen ayaa waxa weeye maalintii dambe markay bishii shahrulcasalkii dhammaatay inankiina waa aamusay inantiina waa aamustay saddex bilood kadib waa waa la kala cawday inantii xaafadoodii wuu tagtay waxay tiri "Yaa, ninkan aniga ha layga furo inankiina xaafadoodii wuu tago wuxuu waar tan ma ma la joogi karayo nin xakiim oo dadka ku jiray oo nin waayeel ah baa yidhi dhakhtar dhakhaatiirta maaragtay usarka ama qoysaska ha la tuso wadamada dibadda mid kamida wey imaaraadka wey ha la tuso dhakhtarkii markuu inankii gaar u waraystay inantiina gaar u waraystay laba hal shay baa usoo baxay mid walba hal su-aal buu weydiiyey su-aalu weydiiye waxaa ka mid ahay imisaa sheekaysanayseen waxay dhahan toddoba sanaanu sheekaysanayno haye saacada tawiilaanu sheekaysan jir maxaa ka sheekaysateen dee wax walba waa ka sheekaysteen qof walba qofka kale backgroundkiisiyo kaamila min maalintu raad qaaday ilaa maalinta isbarteen ayuu iga sheekeeyey isaga iska dhaafay labada faamiliye oo dhan baa warkoodii la haya ah wuxuunan ku sheegay in lacagta aan ku lacagta aan inantaa ugu shubay moobeelka si ay iila hadasho keliya laba iyo toban kun oo dollar bay kor u dhaaftay buuri waa lacagta moobeelka lagu shubay qura maa wax laysa siiyey dayib dhakhtarkii markuu inantiina waraystay intii leeg ay u sheegtay labadii faamili buu u yeedhay wuxuu ku labadan carruura midna xanuun ma qabo waana isjecel yihiin laakiin wixii ay ku sheekaysan lahaayeen way sii qadinteen buuri wixii ay ku sheekaysan lahaayeen dee toddoba sano ayay ayay isku akrinayeen marka way kala xiisa dhaceen maadaamay sidaa tahay ha kala furina muddo kala kaxeeya muddo kala kaxeeya waxaan uga socdaa mukaalamaadka tawiilka ah ee rag badani ay hablaha ku xijiyeen hablo badanina ragga ay ku kadeedeen dib ha loo dhigto oo sharciga laga xadgudbaayo hal- ha layska daayo oo waxa weeyaan wakhtigeeda ha lala sugo wakhtigeeda ha lala sugo oo waxa weeyaan marka guryaha laysugu yimaado dee guryaha lagu camiro ah laakiin haddii wixii laysa sii qadimo dee xaaladdaa la sheegaya ayaa kasoo baxaysa warkayga walaalayaal waxaan ku khatimayaa sunnada nabigeenna calayhi salaatu wasalaam iyo hadigiisii waxay saxaabadiisu sheegeen in waxa weeyaan nabigeennu calayhi salaatu wasalaam weligood weligii dumar dumar aanu garaacayn nabigeennu wuxuu sheegay inaanay bannaanayn in dumarka xataa haddii la garaaco in wejiga wax lagaga dhufto iyo meelaha waxa weeyaan eh, meelaha maqtalka ee qofku uu dhinto in wax lagaga dhufta inaanay bannaanayn sida awgeed qofka ragga ahi waa inuu sabir iyo rifqi iyo waxa weeyaan dulqaad uu u macinsado waa in guryaha naxariis lagu dhiso oo labada qof qofka qofka kale uu u turo oo ilaahay qofka qofka kale uga baqo oo rabbi loogu dhowaado nabigeenu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yihi fattaqu llaha fi nisa ilaahay dumar uga baqa buu nabigu alayhi salaatu ragow dumar ilaahay uga baqa nebigu wuxuu yihi fa inahunna cawaanun cindakum waa waxay agtiina ku yihiin kuwa lasoo qafaasho kale ka dhigan yihin qofka casiirka ee lasoo qafaashay dee waa qof aan khiyaar lahayn haa waa qof aan isagu taladiisa goyn karin sidaasoo kalea dumarkaasi dumarkiinaasi maalintii aad taladooda la wareegteen ee caqdiga iyo guurku idinku dhacay dee taladiinnii idinka ayaa ayaa la wareegay taladiinnii iyo taladoodii idinka ayaa la wareegay sidaa awgeed baanay gabadhu dee ismana furi karto dee ismana guurin karto sidaa awgeed waa in walaalayaal dumarkeenna ilaahay aynu uga baqno waxaanad ogaataa xataa nafaqada iyo biilka aad bixinayso haddii aad u bixiso inaad ilaahay ugu dhowaato wanaagna kaga hesho ilaahay jalla wacalaa ajar buu kaa siinaya rasuulku sala allahu caleyh wasalamna waxa uu sheegay diinaar qof uu bixiyuu sadaqadaysto waxa ugu fadli badan waxa ugu fadli badan diinaar ehelkiisa uu ku sadaqaystay buu nabigu alayhi salaatu wasalaam diinaarka aad ehelkaaga siiso ayaa wax aad la baxdo ugu fadli badan ayuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam marka waa inaad xa- rasuulku wuxuu sheegay sala allahu alayh wasalam xataa luqmada iyo hurmada cuntada aad ehelkaaga siinayso ama kabada sharaabkaad siinayso ama xataa galmada aad u galmoonayso ee aad ilaahay wixii uu kaaga baneeyey ka gudanayso ee aad iyada baahideedii u gudayso ee aad cafaafkeeda iyo dhowrsanaanteedii u ilaalinayso inay sadaqo ku tahay waajib waxaa ku ah labada qof isqaba qof walba qofka kale inuu xaaraan ka ilaaliyo gabadha muslimadda ah ilaahay ha ka baqdo ninkeeda waa inay xaaraan ka ilaaliso oo ay ka ilaaliso inuu inuu inuu xaaraan faraha la galo dumar xaaraana inuu faraha la galo inay ka ilaaliso sabab tahay dee maalintuu ku soo guursanaya wuxuu kuu soo guursaday inuu kaaga dhowrsado xaaraan ninka ragga ayna waa inuu ka ilaaliyo ilaahay reer siiyey gabadhiisa waa inuu kaga filaado xaaraan waa inuu kaga filaado waa waajib ilaahay uu qofka muslimkaa weydiinayo islaamku isagoo labada qof kalsoonidooda ay isku qabaan ilaalinayo wuxuu ka soo gaadhsiiyey nebigu hadyigiisiiba ka mid ahayd inuu nebigu yihi kiina safar ku maqani maalintuu safarka ka imanayo ehelkiisa yaanu safarka ku kadinin oo aanu guriga iska soo gelin hayse soo sheego oo waxa weeyaan isagoo gudayo dhusuq dhusuqla yaanu imanin hayse soo sheego iyagoo ehelkiisu warkiisa hayaan ha yimaado si gabadhiisii ay ugu diyaar garowdo saasuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam marka walaalayaal waa inaad ehelkaaga ilaaliso wakhtiga ay xanuunsanayso waa inaad uga uga maaragtay uga maaragtay rifqi badato waxa weeyaan marka kale waa in mar nebigan wuxaa markay ehelkiisu xanuunsadaan waa u dhibirsanaan jiray madaxuu qaban jiray dhabtiisuu saari jiray qur-aan buu ku akrin jiray ilaa waxa weeyaan wuxuu rasuulku sala allahu caleyh wasalam ilaahay buu u bari jiray xataa nebigu calayhi salaatu wasalaam dumarkiisa isagoo dareensiinaya inuu wanaag u hayo oo wanaag kula dhaqmaya iyagoo caado leh oo aan daahir ahayn ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam agtooda seexanayay oo la tacaamulayay oo wax la sheekada la wadaagayay oo waxa weeyaan aan muu ka muu iska ilaalinaynin ama kamuu digtoonaanaynin ilaa wixii alla u diiday mooyaane ragow alla ka cabsada ilaahay walaalayaal aynu ka baqanno dumarow alla ka cabsada guryaha muslimaadka ee guryaha muslimiinta ee dumaya aada iyo aad ha looga fiirsado intaasaan hadalkayga galabta ku koobayaa subxaanaka allahuma bixamdig laa ilaaha illaa anta astakfiruka wa atuubu ilayk asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu أيها الإخوة والأخوات وإلى أن نلتقي في محاضرات علمية أخرى قادمة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته